الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله ظاهرا وباطنا والحمد لله عاد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء والحمد لله عاد ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما walaalayal waxa aynu maanta ka warrami doonaa jaarka ama deriska iyo xaqa uu leeyahay kelmado ka kooban islaamku ama diinta islaamku walaalayaal waa diintii naxariista waa diintii wadajirka waa diintii midnimada waa diintii ka shaqaynaysay isku xidhka bulshada iyo ummadda hababka ay isugu xidho ummadda diinta islaamku waxaa ka mida raabidatuljiwaari in inta deriska ah ama jaarka ah ay isku xidho markaynu jaar ka hadlayno diinta islaamku waxay u taqaanaa cid kasta oo deris ku ah ama jaar ku ah meel waa jaarkii xagga guryaha waa jaarkii xagga shaqada iyo meheradaha waa jaarkii camallada kale iyo xafiisyada waa dadka ku jaaray ee ku deriska ah ee meel isugu imanaya tacliintii hadday yihiin ardaydii hadday yihiin macallimiintii iyo hadday jaar ku yihiin safar ay wadagaleen jaarku waa macnaha gudaha ballaadhan buu leeyahay sidaas darteed walaalayaal jaarka xaqiisu waa weyn yahay qadarka uu leeyahay ilaahay rasuul agtiisana waa uu weyn yahay arrinkiisuna wuu sarreeya sidaa darteed diinta islaamku walaalayaal waxa ay sheegtay marka jaarka loo samafalo iyo hababka loogu samafalayo inay tahay dariiqii wanaagsana in loo samafalaana ay tahay arrin waajib ah sida oo kale diinta islaamku waxa ay ka digtay in jaarka la dhibo waxa adkeeyey arrinkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayad qura ayaa ilaahay wuxuu ku soo arooriyey walaalayaal xaqa uu isagu leeyahay ee isaga la caabudo oo aan loo shariig yeelin iyo halkii ugu sarraysay bani aadamka uu samafalkiisa oo waalidkii ah markii uu soo dhammeeyey arrimihii uu ku xidhiidhiyey in loo samafalo waxaa ka mid ah jaarka iyo deriska واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب بإلهين ilaaliya oo u samafala jaarka markaasaa ilaahay weliba wuu sii kala dhigay jaarkii masaa wuxuu hi jaarku noocyada uu leeyahay oo dhan iska ilaali jaarka la yidhahda dilqurba jaarka la yidhahda aljunub iyo saaxibu biljambi intaba iska ilaali ayaa la yidhi sidaas darteed walaalayaal waxaan jecelahay inaan marka hore xadayno culimmada islaamku maxaa ay ku fasireen aljaari dilqurba waljaari aljunubi walsaaxibi biljambi sida oo kale xadka jaarku leeyahay inteen aan odhan karaa waa jaarkaygii inaan intaa marka hore sheegno haddii aan ku horreeyo ta dambe oo ah xadka jaarka uu leeyahay culimmadu markay ka hadlayaan waa isu dhodhow yihin runtii laakiinse qoloba sibay u dhigtay culimmada qaar marka tafaasiirta baadho iyo culimmadeenna masaladan ka hadla waxa ay yidhaahdaan qaarkood waa afartan guri oo xaggaa hore kaa xiga iyo afartan guri oo gadaashaada ah iyo afartan guri oo xagga midigta kaa xiga iyo afartan guri oo xagga bidixda kaa xiga qoys culimmada qaar baa yidhi culimmada qaar waxay yidhahdeen kullu man yasmacu sawta almu'adin qof kasta oo maqlaya sawdka mu'adinka ee addimaya biduuni mukabbiri sawtin berigii hore sameecadi may jirin iyo mikrofon lagu addimaa marka mu'adinku meel buu kori jiray marka codku degan yahay mu'adinkuna cod dheer yahay cod macaan yahay marka uu dhawaaqo halku dhawaaqu ku dhace ugu dambaysa halkaasaa jaarkii ah in alle intaa codku gaadha waa jaar culimmada qaar waxay yidhaahdeen jaarku ma laha xad gaara oo la odhan karo waa toban waa labaatan saa ma jirto laakiin wixii loo yaqaano caade ahaan ummadda meel degani intay jaar u taqaano ayaa jaara oo waxay yidhahdaan lianna alqaacidata asharciya qaacidada sharciga ayaa waxay tidhaahdaa kullu maa warada bihi asharca mudlaqa walaa daabida lahu fiihi walaa fi lluqati yurjacu fiihi ila alcurfi meesha kitaabka iyo sunnadu aanay xadidin ee aanay odhan intaa iyo intaa waxaa loola noqonaya dhaqanka iyo caadada ummadda aqwaashaasi waa waa jaarka intaa laga sheegay markaynu soo ururinno waxaynu ka fahmaynaa xadka jaarku inaanu sahlanayn intirada jaarkii lagaa doonaya inaad u samafashaa inaanay sahlanayn arrinkeenna labaad waxaa weeye aayaddu jaarkii way kala dhigdhigtay jaarku maxaa uu noqonayaa ma kala leeyahay martabado haa aayaddaaba kala sheegtay jaarku saddex xaq ayuunbuu kala yeelanayaa jaar saddex xaq kugu leh jaar laba xaq kugu leh jaar xaq kugu leh jaarka saddexda xaq leh waa jaarka muslimka ah ee qaraabadana ah jaarkaagina jaarka labada xaq kugu leh waa kee waa jaarka muslimka ah een qaraabadaad ahayn kula jaarana jaarka xaqa qudhale waa kee waa jaarka aan muslimka ahayn ee laakiin kula degan waa yahuudi waa nasraani wuu kula degan yahay xaq buu leeyahay islaamku xaq buu siiyey bal hadda islaamka eeg muslimkii inta la dhaafay ayaa jaarkii aan diintaba kugula jirin lagu leeyahy ilaali waljaari ljunubi saasay mufasiriintu ku fasiraan jaarka kaa fog diintii kaaga fog ama qaraabanimo kaaga fog xadiid baynu sheegnay xadiidkaas oo macnaha aayadda u gargaaraya fiihi dacfun laakiin intaasi waxaan odhan karaa waa jaarka iyo xadkiisa ama masaafadda xad jaarku yeelanayo iyo nooca lagu fasiray wasaaxibi biljambi unbaa ii hadhay saaxibu biljambi waxaa lagu fasiray xaaskaaga xaaskaaga waa tadhinacaaga hadiyo jeer waa ooridaadii adig kula joogta u samafal baa lagu leeyahy dee saasoo kalea gabadhiina laga doonaya odageeda inuu samafasho amase waa qofka safarka kugula jira baa laidhi ahlu safar qofka safarka kugula jira ee jaarkaaga ilaali amase wa saaxibi biljambi waxaa lagu fasiray inuu yahay qofka had iyo jeer kula jooga ee nafcigaaga iyo waxtarkaaga rajaynaya ee gacantaada wax ka rajaynaya ee adiga had iyo jeer ku ab jooga ee adiga wax kaa rajaynayana waa lagu fasiray wasaaxibi biljambi intaa haddaan dhaafo jaarka diintu waxay ina fartay in loo samafalo jaarka waxay diintu inaga reebtay in la iska ilaaliyo axaadiis badan baa ku soo aroortay labadaba laakiin waxaan jecelahay axaadiis kooban inaan ka sheego nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi xadiidkii saxiixa bukhaari iyo muslim maa zaala jibriilu yuusiinii biljaari xataa danantu annahu sayuwarisu jibriil oo macallinkii nebiga ah sala allahu calayhi wasalam kamuu zuulin inuu igula dardaarmo oo uu igala hadlo arrinka jaarka aad buu iigu celceliyey ilama aan u maleeyey jaarku inuu isdhexalsiinayo isdhexlayaan yaa isdhexla ehelkaa isdhexla intii qaraabee isu dhow ayaa isdhexasha sida sharcigu waxaan u maleeyeyba dad ehela oo isdhexli karaba ilaa aan ku dhowaaday inaan u maleeyo waxaa nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam inoo sheegay bal xadiidkaa u fiirso khayru ljiiraani cinda allahi khayruhum lijaarih xadiid saxiixa weeye jiiraan waxaa ugu khayr badan jaar iyo deris waxaa ugu khayr badan ka ugu khayrka badan jaarkiisa qofka jaarkiisa ilaaliya kii meheradda la deganaa agtiisa kii guriga agtiisa la deganaa kii camalka iyo shaqada kula jiray qofka ugu wanaagsanunbaa ilahay agtiisana ugu wanaagsan nebi muxamed sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi baradhaha adduunyada barwaaqada iyo raaxada adduunyada waxaa ka mida in afar lagu siiyo mid ka mida afartaa wuxuu nebigu ku sheegay xadiisku waa saxiix wuxuu dhi in lagu siiyo gabadh wanaagsan ori wanaagsan oo ku kabta in guri waasaca oon ciidhahayn lagu siiyo in jaar wanaagsan lagu siiyo waa halkaynuu soconno iyo gaadiid aad korto oo aan kugu soo jeedsan oo aan ku dhibin gaadiid aan ku dhibin birtiisu innaga de imika waa gaadiidkeennu isticmaal baabuur iyo wax la mida un weeye gaadiid aan ku dhibin lakiin berigaa hore waxay awr iyo faras iyo baqal ayay ahaayeen marka mid aan kugu soo jeedsan imika oo birtiisu aanay kugu soo jeedsan iyo mid aan macaasi kugu saacidin oo balaayiya baasaan fitis lagu qaadayo inan iyo inan waxay doonaan isku samaynaya waa masaa'ib waa markabu suukaasi laakiin mid ilaahay daacad masaajka aad ku tegayso ood shaqadii ku tegayso oo dadka wax ugu qabanaysa almarkab alhaniy ayuu nebigu yidhi alayhi salaatu wasalaam afarna waa shaqaawada iyo guuldarrada iyo dhibta iyo kadeedka iyo rafaadka adduunyada afartaana maxaa ka mid a jaar xun gabadh xun oo dabeecad adag oo qallafsan markabkaa xun iyo gaadhigaa ama gaadiidkaa xun iyo guri cidhiidhi ah oo dhib badan idinka soo gaadho islaamku wuxuu inooga digay in dadka muslimkaasiisaba la dhibo almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadih qofka muslimkaa waa qofka laga nabadgalay carabkiisa iyo gacantiisa waa qof adyadiisa laga nabadgalay si guud jaarkuna wuu kasii xag jira walidaalika nebigu xadiid oo saxiixa waxa uu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka ilaahaya aakhiro rumeeyey jaarkiisa yaanu dhibin yaanu dhibin laba xadiid baan jecelahay oo arrinkaa ka warramaya inaad u dheg raarcisaan haddaba waayo arrinka jaarku wuu culus yahay dumar iyo ragba wuu ku culus yahay waynu aragnaa carruurtu siday guryaha u dhibaan jaarku jaarka kale siduu biyaha ugu soo deynayo uskaga waxaa laga yaaba gurigiisa intuu kasoo qaado jaarka kale inuu dhigo ama meel u dhow inuu biyu uskagaa ku sii daayo inuu xanto inuu wax masaa'ib badani ay ka dhacdo jaarka iyo ishaysashadooda labadan xadiiun bal ii eega ee ka digaya in jaar la dhibo la adyadeeyo nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaa wuxuu yidhi xadiidkii saxiixa bukhaariyo muslimba ay wariyeen wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min wallaahi laa yu'min qiila man yaa rasuula allah qaala man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah ilaah baan ku dhaartee iimaankiisu ma dhammaystirna ilaah baan ku dhaartee iimaankiisu kaamil ma aha ilaah baan ku dhaartee iimaankiisa nuqsaan baa ku jirta saxaabadii ciddan uu leeyahay nebigu muu sheegin waana asaaliibtay ka mid tahay markaa dad wax u sheegayso qalbigooda inaad soo jeedisood qabato iminka waxaad is wada weydiinaysaan tolow dadkaa iimaankooda wax ka siiyin waayo saxaabadii baa yidhi man yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow waayo dadka noocaasa ee aad saddexda jeer ku dhaaratay in iimaankooda wax ka siiyin deedna nebigu wuxuu idhi qofka jaarkiisu ka nabadgeli waayo adyadiisa iyo sharkiisa iyo dhibtiisa wallahi iimaankiisu ma dhammaystirna riwaayad kale oo muslimka ku jirta oo macnaha xadiidkaasoo kale leh waxay laftigeedu ahayd tani iimaankiibay durtaye oy wax ka sheegtay laa yadkhulu ljannata man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqah jannaba geli maayo qofka jaarkiisu aanu ka nabadgelin sharkiisa iyo dhibtiisa xadiiskan kale ilaaga ka daran waa kane abi hurayra waxa uu warinayaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xadiis oo saxiixa imaam axmediina ay warinayaan iyo culimo kale nin ayaa waxa uu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam heblaayo dumaro u fiirsada gabadh heblaayo waxaa la sheegaa salaadeedu inay badan tahay waa salaadeeda sunnaha ah faral isaga halkaa iskadhi faral kama hadlayno soomkeeda sunnihiina inuu badan yahay sadaqaday bixiisaa ee tadawuca mahata zakada taasna way badantay waa gabadh wanaagsan oo ahlu cibaado ah gacanteedu furan tahay khayrka u furan tahay soom iyo salaad siyaadadaa samaynaysa laakiin hayra annaha tu'dii jiiraanaha bilisaaniha ha yeeshee jaarkeeda ayay dhibtaa carabkay ku dhibtaa nebigu calayhi salaatu wasalaam jawaabka wan buu bixiyo wuxuu yidhi salaadeeda iyo soomkeeda waa iyaday u gaartay laakiin jaarkii waa arrin gudbaya jaarkee bay dhibtaa soo maha hiya fi naar naar bay barhtanka ugu jirtaa fii barhtankay ugu jirtaa ninkiibaa sii waday wuxuu idhi heblaayo kale waxaa la sheegaa soomkeeda sunnihii inaanu badnayn sadaqadeeduna inaanay badnayn salaadeeduna inaanay badnayn hayra annaha laa tu'dii jiiraanaha jiiraankeeda ma dhibto sadaqaday bixisaana waaba in yaroo caanaboodha ah qiac yaroo caanaboodha ah ayay bixisaaba wax weynba ma bixiso laakiin jaarka way iska ilaalisaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuhi iyadana hiya fi ljannati jannaday bartanka ugu jirtaa kala dooro haddaba qof waloo jiiraan jiir dhammaan meel walba jiiraan baynu ku leenahay labadaa qolo on kala dooro jaarka walaalayaal waa inaad u samafashaa hadal iyo ficilba jaarka waa inaad u degdegtaa inaad salaanto jaarka waa inaad cawradiisa qarisaa jaarka waa inaad sirtiisa xifdidaa jaarka waa inaad afraaxdiisa iyo maalmaha faraxa iyo arrimaha faraxa ku jiro waa inaad kala qayb gashaa waa inaad la wadaagtaa u hambaliyaysaa jaarka waa inaad masaa'ibta iyo murugta marka iyo geeriyaha iyo arrimaha culus ay haystaan waa inaad kala qayb gashaa waa inaad markuu kuu yeedho ou khayr kuugu yeedho aad ajiibtaa waa inaad soo booqataa markuu xanuunsado waa inaad xaaladihiisa u kuurgashaa oo marka ay wax ka siiyiin ee uu dhiban yahay oo uu baahan yahay ee aanu sheegan karin aad u socota arrimihiisa jaarka waa inaad dhibta oo dhan ka haysataa jaarka waa inaad isku daydaa mushkiladaha haysta iyo caqabadaha ka hor imanaya inaad la xallisho oo aad la furfurto waa inaad ku dadaashaa haddii jaar isqabsado inaad jaarkaa doodaye murmaya is haysta inaad islaax iyo wanaag ku dhex gasho ood arrimahooda hagaajiso jaarka arrinka ugu muhiimsani waxa weeye mushkiladayna haysataana waxa weye adigu waxbara maaha qof walowba jaarka xaqa ugu weyne ilaahay leeya weeye diintiisa in la barta weeye jaarka waa in diinta loogu baaqaa jaarka waa in waxbarashada loogu baaqaa diinta ilaahay iyo dacwadda ilaahay waa in loogu baaqaa jaarka waa in lala saaxiibaa oo la soo dhoweeyaa oo meelaha khayr kale cilmigale la keenaa jaarka waa inaad malo wanaagsan ka malaysataa jaarka kudhibo waa inaad u dulqaadataa iyo kuwa la midka ah maaha maaha badan baa jira iyo qisooyin baa jira mar kalenu insha allahu ka warrami doonaa uma salluu wasallimuu cala rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam imtisaalan liqowli illahi tabaaraka watacaala ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala alnabiy ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima allahuma salli cala muxamed wcala ali muxamed kama sallayta cala ibrahim wcala ali ibrahim inaka xamiidun majiid allahuma baarik cala muxamed wcala ali muxamed kama baarakta cala ibrahim wcala ali ibrahim inaka xamiidun majiid warda allahuma can khulafaa'i alarbaca abi بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم بلغنا رمضان آمنين سالمين غانمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لنا أجمعين يا رب العالمين walaalaha muslimiinta ee fariimaha kala duwan ina soo faranayana ilaahay dhibta ha ka dulqaado qaar badanoo xanuunsanaya kamid qaar inala jaaraa jira qaar imanka inala soo hadlay baa jira oo kooma ku jira intaba ilaahay dhibta ha ka dulqaado dad jaaro imanka xerteenna masaajidkeenna iyo dadka halkan ka ganacsadeen dhow inankiisa oo keliyuu fadhiiste qaar imanka kooma ku jira ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay xanuunka ha ka dulqaado caafimaad allah ugu bedelo caafimaad allah ugu bedelo inta kale ee dhibun sheegatay ee noo soo sheegtay ma wada sheegi karan dhibta allah ha ka dulqaado dhiboo dhanna haynaga waa dulqaado ilaahu dalka noo hagaaji oo dadka noo hagaaji oo diinta noo hagaaji oo dunyada noo hagaaji rabbana aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqina cadaaba النار